وعيدة عيدة عيدة عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونقسم وعيدة
وعيدة عيدة عيدة عشيري درس ونقبة عيد عافية عيد مبارك عيد ونفسك كعيدة
waxaan halkan ka salaamayaa maanta oo maalin ciida ciidii carafo aan soo dukanay marka waxaan halkan ka salaamayaa kul muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo caruurteyda iyo familkayga oo meel kasta ay joogaan ayaan salaamayaa dhammaan islaamka meel uu joogaba waxaa leeyahay ciid mubaarak kullu caam wantum bikhayr maanta waxaa loo ciidnay si aad iyo aad maa sha allaysan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin jawguna aad ayuu wanaagsan yahay maa sha allah
إنت متوكلي عرفتيني إرمه دمعك سوقي بعمل عوين وعسين إنت متوكلي عرفتيني إرمه دمعك سوقي بعمل عوين وعسين
وعيدة عيدة عيدة عشيري درس ونقبة عيد عافية عيد مبارك عيد ونفسك كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشيري درس ونقبة عيد عافية عيد مبارك عيد ونفسك كعيدة
runtii aa, ugu hambalyeynaya dadka aadka u dhibaataysan ee gobolada ku ciidaya ee meelaha fog ku ciidaya ee aan awoodi karin iyo dadka aan faraxsanayn iyagana maxaan ku dhahda waxaan leeyahay sabr ayaa laydinka baahan yahay taqabal allahu mina minkum aad iyo aad baa idin salaamaya ilaahay baa subxaana wa tacaala aan ugu mahadinaynaa maanta ciida mubaaraka ummadda islaamka waxaan u tahniidinaynaa insha allahu tacaala ciid mubaarak baan leenahay ilaahay naga aqbalo acmaasha wanaagsan ilaahayna subxaana wa tacaala farxad iyo rayreen ummaddeena meel ay joogto ummadda soomaaliyeed waddankeena inuu ilaahay nabad nooga dhigo ummaddeena subxaana wa tacaala inay saamaxdo inay qalbigeeda isku furto inay iswanaajiso in ilaahay subxaana wa tacaala ay ugu soo noqoto ayaan u tahniidaynaynaa wajazaakum allahu khayr camahan dunida cid kastoo muslina waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadno ahay camahan dunida cid kastoo muslina waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadno ahay وعيدي عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد عافية عيد مبارك عيد ونكسن كل عيدا
ciid mubaarak soomaalida meel kasta ay joogto waa salaamaya maanta ciideeni waaye melbourne aada u faraxsannahay ciidad axdo waaye assalaamu calaykum dadka adduunka daafihiisa ku noolna waa wada salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu insha allah way salaamaya muslimiinta kulli iskala salaamaya khaasatan soomaalida iyo- iyo salaamahay maayo waa lay warsamo macluumaadkeer eed iyo aan faraxsana khaasatan way baan do-ayga anti wadanka baan kukoyni soomaali ilaahayna waad ka dhaka waxaan ilaahay uga rajeynaynaa kuwa aan fursaddan haysanin inaan u ducayno oo aan maanta nagala qaybgeli karin farxadaha aan ku jirno iyo iyo amniga aan haysano salaamaya ummada muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan victoria muslimiinta ku nool iyo soomaalida ku nool ilaahay sanadkan sanadkiisa aan u dhigo sanad caafimaadka o dhan nuu gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto nabadgelyo allah siiyo dalkii hooyada ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa annagoo saan u ciidan inaan tagnaan jecelnaa ilaahayo nabad ka dhig ummadana qalbigeed isku fur ilaahayo waa dhibtoon meeshaan aan joog meel lagu noolaan karo waa noloshad waa adag tahay caruurteeni ummadeeni nu dhibahayso ilaahayo dalkaan nabad ummadaan qalbigood isku fur yaa raxmaan madaxdeena madax suuba ilaah ka dhig dhammaan dadka muslimiinta ah ee jooga melbourne
وعيني عيد عيدا عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسر ku ciidaa iyo soomaaliya iyo meel walba iyo adduunka muslimka oo dhan khaasatan xujayda in ilaahay nabadgeliyo soona nabad celiyo qawaacidun saalima ilaahay ku soo celiyo waa salaamaya dhammaan saaxiibaday melbourne jooga dhammaantood ciid mubaarak waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaana u rajaynayaa inay nabad iyo caano ku ciidaan ciidan ciiddeeda insha allah idinkana ciid mubaarak baa idin waa ciide ciide ciida cashiiriyo daris wanagba ciidulcaafiya ciid mubaarak ciid wanaagsan ku ciida